gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi faraweyne ayaa amar ka soo saaray jarista dhirta deegaanka waxa uu sheegay in dhirta ay muhiim u tahay nolosha aadanaha gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi faraweyne ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan dhirta bini aadamku inuu deegaanku degan yahay dhibaatada ka ilaaliyo waa shay lagama maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabaylasaan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayay oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laaba la gadan karaa u jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geedihii rabbaaniya usoo baxayn ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqeyno inaan geedaha la jarin waxaynu u baahannahay magaalo si aan cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahannahay inaynu kulligeen daljilayaal aan noqonno oo aynu wada ilaalino deegaankeena wada ilaalino duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalkaay dee inta la helayo energy way iska socons laakiin magaalada wax ku filan baa tii horaaba iska taalla taasaabaa la isticmaali karaa mid kuudhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali kara laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinley iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magacooda waan hayna kuwaas aan magacooda hayno annago hadda erge idinkama ahi annagaa soo qabanaynaa sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsantihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalino kiisas iyo laba iyo saddex waa dhacayaan muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaasu ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalino ka go-an tahay oo aynaan qof qarinayn guushu waa dhowdahada waana gaaraynaa meelo badan oo dalka ayaa waxaa ka jira dad xaaluf ku haya dhirta taasoo sababtay in meelaha qaar looga guuray dhir la-aan